Barnaamijka barakacayaasha magaalada qardho ayaa laga bilaabay ololaha wacyigelinta bulshada iyo xoojinta adeeg bixinta tallaalka ee toddobaadkan tallaalka guud ahaan Puntland kaas oo looga hortagayo cudurka dabaysha. Waxaa ka qayb galay furitaanka ololaha wacyigelinta mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Puntland, madaxa hay'adda Save the Children iyo dadkii u ololeynayay arrimaha caafimaadka. Cabdirasaaq Bashiir Xirsi, Agaasimaha Caafimaadka Puntland iyo Cabdulaahi Carte, madaxa xafiiska caafimaadka gobolka Karkaar ayaa ka warbixiyay muhiimadda tallaalka.
waxaan idinka rajaynayaa inaad ajiibtaan qaadataan isgaarsiisaan qofka jooga falyuballiqi shaahidulqaa'ib qofka iminka jooga kan maqan inuu gaarsiiyo adeega dawliga ah bilaashka ah meel kasta ka baxaya laga faa'iidaysto intaasaan odhan lahaa qaxdheerta ku jira booda laga qaataa xanuun ma laha dhibaato ma laha dad gacanta aad uga fiican oo technician oo fiican baa talaalaya ilmihiina kaambiinka uga faa'iideeya ku arki maysaan saddex jeer baa la qaataa sida kii hore u qaadan jireen xanuunkaa ku arki maysaan waa ka badbaadayaa marka ilmihiina aan badbaadinno aan u dadaalno ilmaha waynu wada dhalnay waa ilmo soomaaliyeed waynu wada leenahay dhammaanteen waajib baa naga saaran inta naga maqan aan gaarsiinno inanu aynu u diyaargarowno hawshaasina qabanno maanta iyo asbuucan toddobada beri oo laga bilaabo labaatan iyo afarta ilaa sontona soddonkan waxaa socon doona wacyigelintaasa socon doonta cabdirashiid ismaaciil madaxa hay'adda save the children ee gobolka karkaar ayaa isna dhankiisa ka hadlay marka waxaan rabnaa shaqada tallaalku si ay guri walba u gaadho ilmo walba loo tallaalo waa inaynu xaqiijinnaa in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan bahda caafimaadka wasaaradda iyo waalidkuba sidii loo hubin lahaa in ilmo walba uu tallaal helay hal cunug oo caafimaadii wuxuu la mid yahay uu ka qayb qaadanaya bulsho caafimaada